Dowladda hoose magaalada Hargeysa maamulka Somaliland yaa olole nadaafadeed ku fuliyay isbitaalka weyn ee magaalada iyadoona ololahan nadaafadeed usaya ka bilaabay oo dowladda hoose ee magaalada Hargeysa kor u qaadaysa bilicda iyo nadaafadda guud ee magaalada. Muhiimadda ololahan yaa waliba usay sidii la ilaalin lahaa bilicda iyo nadaafadda isbitaalka maadaama isbitaalka la isticmaalo caagadi iyo leebacooyin la kubiyey daawooyinka saa daraadeedna loo baahan yahay in lagu horseeda walyaabo ku dhalada kora agaasimaha guud isbitaalka hargeysa dhakhtar cabdiraxmaan maxamed cusmaan yaa ku hadalay ololaha nadaafadeed ee laga sameeyay isbitaalka
maanta waxaanu go'aansanay annagoo kaashanaynaa dowladda hoose ee magaalada hargeysa in cisbitaalka weyn ee magaalada hargeysa lagu sameeyo ololo nadaafadeed maadaama nadaafadda iyo caafimaadku ay yihiin wax isla socda mar kastoo beecada bukaanka lagu daweynayo ama bukaan jiif ha noqdo ama bukaan sacad ha noqdo haddii beecadaasi ay tahay beeco nadiifa faa'iidada ugu weyn waxaa ka helaya waa bukaanka dawadiiba wax u taraysa bukaankii wuxuu loogu adeegayaa meel nadiifa waxa kale oo ay muhiim u tahay dadka bukaan jiifka ee cisbitaalka jiifa marka adeega nadaafadda in cisbitaalku uu noqdo cisbitaal nadiifa awal horena dowladda hoose way nagala shaqayn jirtay iyadaa xashiishka naga qaadi jirtay barnaamijyo badanna waynala waday iminkana tiiun baynu sii xoojinay aad iyo aad baan ugu mahadnaqaynaa maamulka dowladda hoose ee magaalada hargeysa dhammaantood cisbitaalka weyne hargeysa keligii waxba ma qabsan karo institution dowladeedoo keligii wax qabsan karaa ma jiro haddii aan laysgarab istaagin oo wax fara badan oo laga wada shaqayn karo ayaa jira xidhiirkayguna maanta bilow ma aha wixii maanta ka dambeeyana waxaanu doonaynaa inaynu sii xoojinno wax badanoo dowladda hoose aanu ka caawin karno ayaa jira waananu ka wada hadalna insha allah wax badanoo iyagu ayna tari karaan ama ay naga caawin karaan baa jira marka waxaanu aaminsannahay inaanu u wada adeegayno bulsho isku mida oo reer hargeysa ama reer somalilaana in dowladdii hoosena u adeegayso cisbitaalkii qaranku u lahaana uu adeegayo xogayaha fulinta dowladda hoose ee magaalada hargeysa siciid nuur yaa sheegay in lakajara xilli roobeed saadaraadeena lambaahanya ilo unka muhiimsan ee magaalada hargeysa in lagu sameeyey ololaha nadaafadeeda si markaasaya wasaqooga unka badana isbitaalka waxaan maanta ololahayga qayb ka ah inaan nadiifinno fayadiisa amba caafimaadkiisa ama quruxdiisa iyo bilicdiisa kor u qaadno wixii qashin yaalana ka qaadno cisbitalka weyn ee magaalada hargeysa oo runtii ah cisbitalka dee danyartii iyo dadkii nuwilka haydun ay inta badan adeegsadaan guud ahaana magaalada hargeysa oo cisbitaalkii duweynaayo ee riferalka u ahaa dalka oo dhanna dee riferal hosbitalka ugu weynaynu leenahay waa kan ee runtii sida agaasimuhu sheegay maanta waxay noo tahay farxad weyn inaan maanta ku soo qaadno ololahayga amba qayb ka ahaado cisbitalka weyn cisbitalka weyne hargeysa waa meel aynu wada leenahay waa meel qof kasta oo reer hargeysiii ku soo hamiyayo inuu maalin maalmaha ka mid inu adeeg wanaagsan ka heli doono inta uu hayana runtii uu ku faraxsan yahay annagu waa isticmaalnaa cisbitaalka cisbitaal kale ma lihin haddaan magaalada hargeysa nahay dowladdeedii hoose shaqaalahaga halkan unbaa lagu daweeyaa halkan unbay noo yimaadaan maadaamay saa tahay waxaan maantaaan u soo qorshaysanay u soo qalab qaadanay inaannu runtii dee nadaafadiisa iyo ololihiisa maanta aanu qayb ka ahaano fulinno sidoo kalena wixii intaa ka dambeeya sida ay ballan qaadeen maamulka cisbitaalku inay iyaguna sidaa kusii ilaalin doonaan ololaha nadaafadeedda ee ku dareera magaalada hargeysa ayaa weliba isayaa koobelle islamarkaasayna dowladda hoose gobodasa xaafado iyo weliba guud ahaan magaalada hargeysa silinkorseeda nadaafad darada ku dhalada korta walyaabo markaasi bulshada isticmaalaasa